In ku badan kun qoys oo ku noolaan ah tuulada Haroxodey oo hoosteeda degmada Rabthure ee gobolka Pokot-la, yaa cabasho ku muujinaya biilanto ku tegan degmada Seyia, kureeda Markiyo Kuranga, eelgacmeedyadii oo biyo ku dhaansaday jaranga dadka. Waxaana ku mid ah dadka degan oo ku noolaan tuulada Haroxodey, iyo ku hadleen dhibaatada biilanto ku jarta oo ay saameeyay dadka iyo dunyada.
Aniga waxaa shacabda Cumar la dhaho oo sideed canug haysto. Hantina ari haynka haysta hayntiina abaari raaceen haddana adduunyo abaareed maba taalle adduunyo dadka baa oon hayaa aad baan u oomana waana abaaraysan abaar dadeed baana na hayso oon wax ka daranba ma jiro maxay ahayd in xayanan haysanay baadiyahan degaynay baadiyihii markaan ku noolaan weynayna waan soo xaroonnay haddaan soo xaroonnay wartii aan u soo xaroonnayna way naga gudha biyana ma haysano oo wartaan u soo xaroonnay markay gudhay ceel laasmacaan la dhaho shan iyo toban kilomitir jiro oona gaadiid u haysanin baa noo biyo ah biyaba ma cabno ciyaalku aad buu nooga rafaadsan yahay waxaa noo weheliyo ku dhanaa oo duunyadu kolayta ayn cabaynin oo duunyada hadday cabta hataa ku xanuunsanayso dad iska badaaya annagu waxaan nahay santarka haarxoday baan nahay waxaa weeye aad iyo aad baan u dhib qabnaa waxaan ku dhib qabnaa shan iyo toban kilomitir baa biyo noo jiraan gebigoodao dhanba shan iyo toban kilomitir shan iyo tobanka mitir ay noo jireen dadku gaadiid ma leh waa dad abaaraysan gaadiid ma jiro gaadhi ma jiro la dhaansanhayo kareytadii xuntahaydna kareyta waxaad ka soo dhaamaysaa meel ilaa lix kilomitir kuu jirtay kareyta ka soo dhaamin kartaa dameerihii abaartii si halkaa looga dhaaminaya eber bay baxeenoo waa eber biyaha waa noo muuqdaan biyo way noo muuqdaan laakiin biyaha noo muuqda biyo la cabo ma ah waa biyo dunyada cabto dad ma cabo ciyaalka ciyaalka waxaa weeye wax shaah lagu karin male wax masgan lagu karin male wuxuu cabbi male iskuulka anniga waa xidhan yahay wuxuu la xidhan yahay oomane ilmaha joogaa iskuulka markuu soo majiirmo wuxuu doonayaa biyo u cabbo male wuxuu doonayaa biyo shaah lagu kariyo male qoysaskan danyarta ee ku noolaan tuulada Haroxodey oo hoosteeda degmada Rabthure ee gobolka Pokot-la iyo waliba ka adkaatay iyo gadadanga biyo taasayti oo bilaanta kaga sabtay iyo iratiyo biyo ka sheenaga